guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka muduga dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa ay bilaabeen shaqooyinkooda ugu horeeya gaar ahaan gurmadka biyo dhaaminta deegaanada laga soo sheegayo abaaraha xoogan ee biyo la-aanta sababay waa kuwan qaar kamid a xubnaha guddiga oo warbaahinta la hadlay iyagoo ugu baaqay bulshada la waxsiiyey inay gargaar la soo gaaraan bulshada haatan wajahaysa xaalada abaareed kuwa oo hore iskugu jiray dad baraka ciyaala kuwa abaaraha xoolahoodu ay ka laayeen iyo iskudaso kale kuwa deegaanadoodii ay colaada ka jiraan taakurayntii maarata abaarihii jiray inay biyodhaamin u sameeyaan ama garab istaagaan dadka deegaanka oo runtii ay abaare saameysay xilligii ka runtii guddiga gurmudka abaaraha gobolka mudug oo maanta ay ka joogaan intaani in kaloo la mid ihi waxaa la aasaasa kii oo runtii xilligaasi ay jirtay abaar daran oo deegaanka iyo gobolkaba saameysay nasiib wanaag waxaa weeye xilligii la aruuriyo dhaqaalaha ilaahay subxana watacala ayaa nagu marnaysa roob dadkii deegaanka kala gaaray maanta marka guddigu wuxuu isugu yimid maadaama ay gobolkii abaare ka jirto maadaama ay soo afbaxaysa in abaare ay jirto guddigu wuxuu u yimid dhaqaalihii uu hayay inuu deegaanka gaarsiiyo runtii waxaa ammaan mudan oo runtii bogaadin mudan gudiga gudoomiyaha guddiga iyo tiimkii la shaqeynayay oo xisaabtii ay hayeen ilaa hadda si ammaano leh si maaratay runtii ay ku dheehan tahay ammaano ku dheehan tahay u hayay maantana raba inay deegaanka ku wareejiyaan biyo dhaamin u sameeyaan dadka deegaanka la gaarsiiyo waa uga mahad celina gudoomiye qalabxoor iyo maxamed sheekh siciid tiimka hawsha la hayay runtii maanta maalintii ugu baahida badnayd weeye maalinba waxaa lalahaa maanta ugu baahi badantay laakiin waxaan isleena maantay bay ugu baahi badan tahay waxaana bogaadin mudan runtii mar labaad aan ku celinayaa in lacagtii ammaanada deegaanka laga aruriyo runtii halka door laisugu daray khidmadda iyo intay noqotay guddiga noo sheegi doona iyo gudoomiyaha laakiin in ammaanadii maanta deegaanka loo hayo weli maantana la raba in la wareejiyo oo biyodhaamin lagu sameyo intaas kusoo koobaya aniga
ujeedaduna ay tahay sida boorka gadaale ka muuqata tiimkan halkan jooga iyo xubno kaleoo maqaba waa guddiga gurmudka abaaraha gobolka mudug oo iskugu jiray xubno la magacaabay iyo dad mutadaawiciin oo dadka wakhtigooda u huray adii ujeedkuna ay ahayd abaarta xilligaas joogtay in laga jawaabo kadib bil ku dhowaad oo shaqo aan awadnay iyo dhaqaale aruurin waxaa ilaahay subxana watacala fadligiisa dhacday xilligii dhaqaalihii iyo wixii yarkahay oo aan soo aragnay aan rabnay bulshada inaan u qaybino ilaahay roob keenay oo dadkii barwaaqa ay heleen labadii sano oo lasoo dhaafayna xaaladda abaaruhu aad uma darnayna way roonayd sidaas darteed lacagtu akoomay ku jirtay sanadkan oo ay tahay sanadka ugu darnayd abaaro ba-anna ay ka jiraan gaar ahaan gobolka mudug oo dhan deegaanaduna ay si kala daran yihiin ayaa guddiga gurmadka abaaruhu wuxuu iskugu yimid arrintaas in laga jawaabo ayna tahay baahida ugu mudana maanta lagu qaban karaa inay tahay dadka biyaha baahida ugu daran biyaha in la gaarsiiyo xubnahan halkan taagan anagoo ku matalayna dhammaan guddiga xubnihiisa kala duwan waxaan maanta halkan uga dhawaaqaynaa inaan lacagtii la aruuriyey aan biyo dhaamis ku samayn doono insha allahu tacaala gaar ahaan deegaanada ugu daran oo shan iyo toban deegaan ah oo xoog aruurin laga soo sameeyay inay yihiin meelaha ugu daran in deegaanadaas aan biyo dhaamis gaarsiino lixdan boyadooda biyaha oo loo qorsheyna la gaarsiiyo waa intii aan haynay lacagteeda ayay la eg tahay lacagta cadadkeeda gudoomiyaha sheegi doona wixii kale oo aan helnana insha allahu tacala dadkan gaarsiin doonaa dhammaan dadka muxsiniinta meel kastoo ay joogaan waxaan ku baaqaynaa iyo dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolkan kasoo jeeda inay sadaqada la soo baxaan dadkooda abaaruhu haystaanna wax u sadeeqaan gaar ahaan baahida biyaha deegaano badan oo gobolka mudug ka tirsan ayaa laga soo sheegayaa xaalad biyo la-aaneed oo aada u daran